madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland mudane elyaas cusmaan lugatoor ayaa daafuray bandhiga buugaagta puntland oo saddex maalin ka socon doona caasimada garowe waxaa ka qayb galay munaasabada dhalinyaro qorayaal siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kamid a puntland agaasimaha puntland book fair maxamed axmed dalmar oo soo qabanqaabiyey bandhigan ayaa ka warbixiyey muhiimada loo qabtay munaasabada mudane madaxweyne bandhigan wuxuu bandhigyada kale kaga duwan yahay sanad walba oo caasimadda uu ku dhacayo waxaa diiradda lagu saaraa waxa markaas taagan in la doodo oo cid walba waxa ay xaq u leedahay ay bannaanka keento iyo waxa ay qabatana waa wax muhiim ah oo qof walba annagana ka mida waajib uu ku saaraya inuu wixii calooshiisa ku jira uu bannaanka keeno madaxweyne ku-xigeenka puntland elyaas cusmaan lugatoor ayaa sheegay in ay garab istaagi doonaan bandhigyada nuucaana islamarkaasina ay diyaarinayaan goob loogu talagalay inay bulshada wax ku aqristaan bugfeerku meelo kala duwan baa looga yimi waxaa qorshaha noogu jira museum iyo tiyaatar weyn iyo librariga marka librariga soo horeeya oo insha allahu tacala labada kalena beeb lake ku jira waxaana aydiid waa joogaan dhulkii iyagu way haystaan waayo oo madalaha u baahan in aada loo dhiirigeliyo si ummadda tani revolution xoogle iyo taroobaa ku dhacday bal in wax laga bedela ay muhiim tahay bandhigan oo soco doona muddo saddex maalmood ah ayaa ka qaybgalayaasha oo ka kala socda qoraayaasha siyaasiyiinta suugaanyahanada waxay soo bandhigi doonaan buugaag badan oo ay bulshada wax badan ka faa-iidi doonaan